الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجرين وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبهار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال baabka aynu halkan kaga hadlaynaa waxa wey shayga loo yaqaano annikaax guurka kitaabkii nikaaxa ka warramaya weeyaan in yaro hordhaca haddii aynu u samayno qodob buu leeyahay guurka u baahan in wax laga yidhaahdo marka si yaroo kooban la isu yaro dultaago waa in hordhaca ama muqadamo ah intaynaan kitaabka sii dhexgelin qodobadaa waxaa kamida tacriifkiisa ama tilmaanta uu leeyahay guurku waxaa qodobadaas kamida sida uu bal islaamku diinteenna samxadahe wanaagsan ay u dhirigelisay waxaa kamida xukumka guurka muxuu noqonayaa mawaajib mise sunne waxaa kamida xikmada ku jirta ee maaragtay culimadu ay ka sheegeen sirta uu leeyahay waxaa kamida aayaadka iyo axaadiista kusoo arooray inaynu akrino in kamida waxaa xikmadaas kamida iyo aadaabtaas arkaanta uu yeelanayo guurku iyo shuruudihiisa iyo mawaanicda maxaa hor joogsada guurka ama qofka u diidi kara inuu guursado aadaabta looga baahan yahay qofka ama labada qofa isguursanaya alxuquuq azawjiya xuquuqda labada qof udhaxaynaysa ee ka dhalanaysa marka la isguursado allawaaxiq baabkan waxyaabo la sii xidhiidha oo dabageli doona oo kamid a axkaamtiisa axkaamta kale kamid ahoo raacaysa u nikaax tacriifu nikaax nikaaxa iyo tilmaantiisa marka la eego waxa wey laba lab iyo dhadig nin lab iyo gaba dhadig oo la isku xidho dariiqo sharcigana la isugu xidho waktigii hore guurar baa jiri jira islaamka ka hor guurarkaasi waa kala duduwaanay ilaa afar qaybooda guurka kamid ah carabta guurku sheegi jirtay ayaa jiray kan unbuu islaamku u tixgeliyey inuu guur yahay saddexdii kalena meeshuu ka saaray marka saddexdaa waxaa kamid ahaa kan iminka saaxiibka gaaladu ay u yaqaanaan jaahiliyadii hore carbeedba wuxuu u yaqaaneen inuu guur yahay isaga laftiisuba gabadha intay guri furato ayaa markay ureysato waxay soo qabsan jirtay mid kamida kuwii soo maray oo u tirsanaa mararka qaarkood waxaa dhacaysay ninku inuu gabadhiisa yidhaahdana bal horta hebel ku horee oo uu iga qurux badan yahay marka uu habeena ku soo arko ee aada uur soo yeelato aniga ii kaalay awrdhalyuu u fiirinaya halkaa macnaha wuxuu eegayaa wiil qurux badan inay usoo qaado waayo darada ummaddaa haysatay baa hayd laakiin islaamku waxa uu tixgeliyey guurka sida wanaagsan ayuu utixgeliyey u habeeyey kanaana la daayey waayo marka tilmaanta guurku taas weeye waa rabdi ama isku xidh labiyo dhadig dhex maraya biariiqatin saxiixatin sharciya ariiqo sax oo sharciya kaa weeye islaamku wuu dhiirigeliyey guurka oo had iyo jeer marka shay islaamku uu doonayo inuu daweeyo kahor kahortagba horta lagu daweeya kahortag marka kahortag buu ku daweeyey laga hortegayo wixii xumaan iyo sine ahaaye dhici lahaa sinada shayga la idhaahdo siyaabuhu u daweeyey islaamku kahortaga ugu daweeyey guurkaa kamid a markastoo ummadaa guurka uu badan yahay sinadii iyo xaaraanta way yaraadaan saa darteed buu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam wardadiihow markuu idin yimaado qof aa ka raali tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa fazawijuuh u guuriya wailaa takun fi lardi fitnatu wafasaadu kabiir aw cariib haddaa u guurin weydaan hablihiina qofkii diintii iyo akhlaaqda lahaa ee kufka u ahaa ee u qalmaya inantan dee dhulka waxaa ka dhici doona fasaad iyo fitno iyo sino iyo xumaan baa ka dhici doona saasuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam siyaabuhu u dhiirigeliyey rasuulku sal allahu calayhi wasalam guurka iyadoo laga hortegayo sine iyo xaaraan waxa uu nabigu uri saddex ilaahay baa isa saaray ama isku waajibiyey in uu garab gelayo oo uu saacidayo alghaazi fi sabiil illah waxaad is adigu darajadiisu xasan tahay mid waxa wey qofka jihaadka ku jira ka labaadna waxa wey almukatab yuriidu ladaa waa qof addoonahoo lagu xiday adduunyo oo la yidhi haddaad intaa la kaalayda waad xiroobaysa ka saddexaadna waxa wey annaakixu yuriidu alcafaaf qof guursanaya oo doonaya inuu dhowrsoonaado oo sina iyo xaaraan uu ka dhowrsoonaado kaa isagana waxaa ilaahay uu isa saaray inuu uhiilin doono garab geli doono waxaa kamida siyaabaha uu dhiirigeliyey sharcigeenu inuu ku tilmaamay sunihii ambiyada waa waxa weeye sunat lambiyaa qofka muslimkaa ama muminka ahina had iyo jeer wuxuu doonayaa sunnaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaanu ka dhicin ee uu ku taagnaado ilaa uu xawdka maalinta qiyaamaha kula kulmayo isagoo darkiisa ka cabi doono qofkaas markaasaa nebigu waxa uu leeyahy guurku waa sunahayge faman raqiba can sunatii falaysa minii qofka sunahayga naca aniga iga mid maaha waa dhiirigelin rasuulku dhiirigelinayo waxaa kaluu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam markuu guurka ragga iyo dumarkaba ku dhiirigelinayo qofka ilaahay uu ku arsaaqo hori wanaagsan waxa uu ka saaciday ama uu ka kaalmeeyey ama uu ka taageeray diintiisa qeyb kamid a qaybta labaad ilahay kaga cabsado falyataqi illaaha fi shadri laakhar qaybta labaad ilahay kaga cabsado macnaa qaybdanoo markuu ilaahay qofka lamaano wanaagsan siiyo qaybdanoo diintiisiia ayaa ubadb ayaa ayaa u nabad gashay indhihiisii iyo farjigiisii iyo cawradiisii iyo cirdigiisii iyo sharaftiisii iyo intuba way dhowrsoonaadeen ka dhinaca kale un ilaahay kaga cabsada buu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu ihi addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyadu waa alaabuun waxa u wanaagsanna waa raaxa adduunyadu raaxadeeda waxa u fiican oori wanaagsan uu ninku helo xadiidka waxa barbar yaala dee haddii gabadhuna nin wanaagsanay hesho iyaduna raaxadii adduunyada waa heshay nusuustaa iyo nusuus kaleba waxay aada u dhiirigelinaysaa marka ad akrido inuu qofku guursado waaya xikmadda ku jirta zawaajka ama xikmadda uu leeyahay guurku ama midhaha laga goosanayo ama faa'iidada ku jirta waa waxay noqon kartaa mid adduunyada ah iyo mid aakhiro labadaba manaa dheef adduunyada uu leeyahay guurku dheef aakhirana wuu leeyahay labada faa'iidaba waad ka helaysaa maxaa kaa maqan de haddii aad faa'iide adduunyana helayso faa'iide aakhirana helayso qofka muminkaa ila waa qof hanweyn adduunyada qura kuma fikiro qofka muminkaa laakiin qofka muminka adduunyadana wuu ku fikiraya aakhirana waa ku fikiraya aakhiraadka u daran ee u miisaan badan ee uu aadka ugu hanwen yahay waa aakhiro marka adduun iyo aakhirada ilaahay waa weydiisanaya guurku faa'iidooyinka uu leeyahay intaynaan gaadhin waxa aynu tilmaami lahayd diintan islaamku inay tahay xagga arrimaha jinsiga marka la eego iyo hamadda gudashadooda iyo xidhiidhka rag iyo dumar dhex mara diintani waxa ay martay dariiqada dhexdhexaadka ah dariiqo xadgudub ku jirana may marin dariiqo gaboodka ku jirana may marin laakiin dariiqo dhexdhexaada bay ka martay qofka bani aadamka waa la ogsoon yahay ilaahay baahi buu ku abuuray raggiina u baahan yahay dumar dumarkiina ay u baahan yihiin rag baahidaa xikmadda ilaahay ugu abuuray waxa weeye dee in la tarmo in la tarmoo waa dariiqaduu ku tarmaya dee bani aadamka haddii baahidaasi aanay jiri lahayn dee bani aadamku uu dabargo-i lahaa haddii cidi keligeed joogaysana aabbaheenii u weynaaye aadam calayhi salaam ayaa keligii joogi lahaa isagoo keligiiabaa ilaahay xaawo u abuuray waxay taasi tilmaamaysaa labkiiyo dhadigu inay isu baahan yihiin ha isu baahnaadeen ee baahidooda habkeebay u gudanayaan had nasiiha oo cadaalad leh oo aadaab leh oo hufan oo mustaqbal leh ayay hufanayaan islaamku uu ka taagan yahay saddex arrimood midun bay noqon lahay in la idhaahdo qofkani baahidiisa hala aamusnaado sida ay yidhaahdeen ragga kaniisadu oo idhaahdeen rag iyo dumarka midna hamadiisa ma gudan kareen halkaa hala fadhiisto waxa cuno ha cabo ha dhargo laakiin waxba yuu lamaane arki halkaa ha fadhiisto taa qolaa yidhi waana waa rijaal kaniisa iyo suufiyaashii kiristanka raggii kaniisada iyo madhabaha kiristanka qayb kamida baa sidaa ku tegey ha yidhaahdeen laakiin kumay daynin kumay daynina waxaad meelaha ka maqlaysaa boob baa qof yar ku dhagaroobay ama kuwii suufiyaashii mid kamida kaniisada ayaa xumeeyey ilmo yar ayaad maqlaysaa ama tu kamida kuwii wax barbaarinaya kaniisada joogay ayaa sidaa noqotay oo xumaantaa ku dhacday macnaha qofkan baahi ku abuurnayd baa la banaday oo la yidhi ma gudan karo dabeetana xaaraan bu ku dhacay taasi xal ma aha oo waxaa ku fashilmay madhabaha kiristankaa ku fashilmay taa waayo ta labaadna waxa weeye in la yidhaahdo qofkii hamadiisan ha guto siduu doonana ha u guto xalaal iyo xaaraan wixii kasoo horbaxa dee hala dhaqaajiyo oo saaxiib ha samaysto wax mehera ayaan la shardiino hala iska wado oo sinadii hala wado taasina qaar baa yidhi almadaahib alibaaxiya madaabaha loo yaqaano ibaaxiyiinta ee wax walba yidhaahda waa mubaax sharci iyo ilaahayba waanu ka xorownay kuwa yidhaahda oo imika ay qaateen ummadaha dee aan diinta lahayn en diin islaam raacaynin ey waanu xorowno waa waxa iyagu waxa weeyaan qori qofku waxa uu leeyahay xorriyad mutlaqa marka lagu leeya waa xorriyad sii daysan macnaheedu qofku waxa weeyaan xaaraantii iyo siladii inuu xor u noqdo saaxiibba iska samaysto intuu doono uu wato oon gurina jirin oorina jirin caruurina jirin taana qolaa yidhi oo dee fashilaada ka soo baxday waynu aragnay in ummadahoodii ay kori waayeen oo tiradoodii ay yaraatay ila qoys la dhisayaa ma jireen in hablihii ay baaba-een in cudurra meeshii ay ka soo baxeen waxaan cidhibtiisii la mahadinin ayaa ka soo baxay waanu xorowdano waanu xorowno wax guura uma baahnine rag iyo dumarku ay iska galmoodeen taana iimaan iimaan la-aantaa keento ayaan darada ka dhacday kuwii sameeyeybaaba ka markhaati furay labadaa midina waa xadgudub midina waa gaboodsan midi waa xadgudub oo baahidiisa ha guto qof siduu doonayana ha u guto waa fashilaad waxa labaadoo fashilaado qofkan ilaahay waxa uu ku abuuray ha iskala aamusnaado oo yuu gudanin baahidiisa taana halkaa inaga dhig ta islaamku uu marayaa waxa wey qofkan hamadan ilaahay uu ku abuuray iyo baahidiisa ha guto laakiin dariiqo saxa ha u guto oo sharciyaysan oo ninkii iyo gabadhii ay guri dhisayaan mustaqbalna samaynayaan caruurina ay ka soo baxayso xuquuqina ay ka ratibmayso oo xuquuq ay isku yeelanayaan iyo waajibaadka ta saxda ahi waa taa weeye ta loo aayeyna waa taa ummadda islaamkuna ummadaha kale ay kaga horumartay marka tawjiihaas shucuurkii iyo dareenkii qofka haya sidaa fiican buu islaamku u jaheeyey waxaad halkaa ka arkaysaa inay diintani tahay diin dhexdhexaada sida ummadaniba ay u tahay ummad dhexdhexaada wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ummad dhexdhexaada baanu idinka dhignay baa ilaha wi waayo xikmadda dunyawiga ah iyo ta ukhrawiga haddaynu soo horreysiino ta ukhrawiga ah faa'iidada aakhiree guurka laga helayo mid hore aynu usoo sheegnay waxa weeyaan inuu sunihii nebiga yahay sunaha nebigoo la raacana waa lagu nabadgalaa xikmada labaada ku jirtaa waxa weeye ummadan ayaa ilaahay uu ku badinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ui tazawaju lwaluud alwaduud fainii mukaafirun bikum ulwamam aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam atarkii xasanka ahaa ee darajadiisu war waxaa guursataan dumarka idin jecel ee dhalmada badan ummadaha ayaan idinku faanayaa maalinta qiyaamaha oo nebiba nebigu kasii ummad badan yahay ayuu kasii fadli badanaya marka taasina waa faa'iido kaloo jirta faa'iidada saddexaad waxa weeye ubadkiibaa kuusoo ducaynaya ubadka oori unbay kasoo baxaan xalaala ubadka ku aftirsanaya marka way kuusoo ducaynayaan adigoo dhintay ayaa ay kuusoo ducaynayaan oo camalkaagii uu soconaya ila weladku waxa uu kamid yahay wixii uu waalidku shaqaystay buu kamid yahay marka maalgelintii khayrkeed samaysay ayaad midhaheedii goosanaysa adigoo xabaalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi qofku markuu dhinto camalkiisu wuu go-aa saddex mooyaane saddexdii waxaa kamid ahaa walad saalix oo usoo duceeye ama inan ha ahaado ama inan wiil iyo gabadh isku doonaya ha ahaado waxaa kamid a ajri uu qofku guurka ka helo adigoo oridaada u galmoonaya ama iyadoo ninkeeda la kulmaysa abaalmarin iyo ajri iyo sawaab ayay ka helayaan siduu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam wa fii buqci axadikum sadaqa qofkii marka uu lamaanihiisa xalaasha a la kulmayo ilaahay ajri buu qoraya asxaabtu waxay idhaahdeen oo sideeba ajri loogu qoraya isagaaba dee hamadiisa gudanaye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi oo ka waran hadduu xaaraan ku dhici lahaa miyaan loo qoreen dembi waa loo qoraya markuu sina ku dhaco kol haddii dembi loo qorayo iminkana ajri baa ilaahay u qoraya kolka uu xalaashan guurkan xalaasha qofkula kulmayo arinta saddexaad waxa weye ubadkii u shafaaco qaada ubadkii oridani ay dhalaysayba ayaa shafaaco uu ka helayaa waalid rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu wacdiyey dumarka maalin wuxuu u sheegay ta dhowr caruurihii ay ka shafeeceen macnaha ka dhinteen inay kasii horeeyaan ilaahayna horseedu uga dhigayo maalinta qiyaamahana naarta xijaab ay uga noqon doonaan macnaha way u shafaaco qaadayaan sida aabbayaasha iyo waalidkuba uu ugu shafaaco qaado caruurtiisa ayay caruurtana ugu shafaaco qaadayaan waalidka oo labada kolba qofkii horeeye wanaagsan baa ilaahay ka kale uu ku soo jiidaya waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biimaan alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay dadka muminiintaha ubadkoodu ilaahay rumeeyeen ubadkoodii waanu raacinay baa ilahay wy oo akre isku darajay noqonaya oo waalidkiibaa ubadki u shafaaco qaadaya ubadkuna saas oo kale waalidka u shafaaco qaadaya waa faa'iidada aakhire jirta weeyaan ubadkuna dee wuxuuna kasoo baxaa dabcan oridaa xalaasha unbuu ka iman karaa haddii qofku gabadh uu welad ka dhalo laakiin meher sharciga aanu kaga dhalin ubadkiisii ma noqday ogow oo uma abtirsanayo lixdaa ama toddobada arimood waa faa'iidooyinka guurka uu leeyahay ee xagga aakhire la helaya faa'iidooyinka xagga adduunyada waxaa kamid a qabulbasar wuxuu nabigu ummadda ku dhiirigeliya calayhi salaatu wasalaam dhalinyaradu si gaara ula hadlay yaa macshara shabaab man istataaca minkum ilbaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasari waaxsanu lilfard waa dhalinyaradii ee guursada buu nebigu qofka guursan karee masaariifta iyo meherka helaya ha guursado waayo guurkaasi indhihiisa wuu wanaagsan yahay qof oo xaaraanta la si raacraaci maayo qof ee ishiisu xaaraanta way ka baydhaysa lena u baahiy ma hayso dee ooridiisii iyo lamaanihiisiiba ag jooga waayo cawradana isagaa u fiican buy oo qofka xumaan ku samayn maayo farjigiisa haddii uu xalaal hayso taasi waa midoo waa faa'iido aada iyo aada u weyn xadiidka rasuulkaana sala allahu calayh wasalam uu nebigu ku caddeeyey waxa labaada faa'iidooyinka kamid a shucuur lmas-uuliya faa'iidooyinkii adduunyada ee guurka laga helaya qofku sideedaba marka uu iska dhalinyaro yahay iyo marka ooriye kusoo biirto ama sowj iyo lamaane uu kusoo biiro isku mas-uuliyad maaha kan kaleu u turaya waxyaabo badanoo uu samayn lahaa ayuu kan kale ku lamaane xalaasha ah isagoo u turaya ama u kaadinaya ama tixgelinaya ayaa wax badan oo ciyaalo suuqnimo ah aanu sameeyeen marka ubadka had iyo jeer mas-uuliyadooda iyo miisaankooda qeyb weyn buu ka qaataa guurka loo guurinaya qofkii iska ciyaalo suuqo iska fudfudud baa marka uu xaas noqdo ayuu miisaanmayaayo kii kale ayaa maaragtay kabayo oo ila zawjayn waa laba qof oo iskabaya waa beer waa wax isku lamaan sida labadaa kabood ee la wada gashanayo o kale waa wax isku afkuran sida ilaahayba qur-aanka uu ku yihi huna libaasun lakum waantum libaasun lahuna raggii iyo dumarkii dhar bay isu yihiin way isku asturan yihin mana kala maarmayaan fawaaidka waxaa kamid a rawaabit ijtimaaciya guurkii bulshadu isku xidhaa qabaailkii iyo qoysaskii iyo deegaamadii dadku ay kala deganaayeen iyo wadamadii iyo ayuu isku xidhaa sidaa daraadeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda islaamka isagoo la hadlaya ayaa wuxuu lahaa marka marka masar masar furataan hagaajiya buu lahaa ummadda islaamkuu la hadlaya faina biha faina waxa halkaa aan ku leeyahay nasab ayaan ku leeyahay iyo sihri bayna biha nasaban wa sihran masar waxaan ku leeyahay nasab iyo sihri nasabki iyo sihriga macnaa nebi ibraahim hooyadii oo aajara ah ama haajara ah nebi ismaaciil baan leeyahay nebi ismaaciil hooyadii waxay ka soo jeedaa masar maria alqibtiya oo xaasaskii rasuulkiina masar bay ka soo jeedaa waar xidhid iyo xigaalba waynu ku leenahay masare marka furasaane xoraysaan muslimiinta haddaad tihiin ha xumaynina hagaajiya buu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam waaya marka qur-aankuna uu cabirayo dadku waxa ay isku yihiin markuu tilmaamayo suurat lfurqaan ilaahay waxa uu tilmaamay inuu ilaahay basharkii abuuray oo uu ka dhigay nasaban wa sihran ilaahay wuxuu abuuray bani aadamkii oo markaasuu ka dhigay tol iyo xidid inta tolku isu yahay in la eg ayuunbuu xididkuna isu yahay macnaheedu dadku sidaa ay isugu xidhiidhinayaan tolnimada iyo abtirsimada sidaasoo kale waa inay isugu xidhiidhiyaan xididtinimadana taasina waa arrin la xidhiidha isku xidhka bulshada oo labadaba wuu isku cadfay nasku mana haboono inaad xididkaagana xumayso xigaalkaagana hagaajiso xigaalkana hagaaji xididkana hagaaji xaqa ay xigaalku leeyihiin iyo cidda nasabka ahi ayuunbay kuwa xididka ahina leeyihin gabadhii reer ku jirta had iyo jeer dhaqankeenu wuxuu ahaa inay safaarad noqoto oo la idhaha reer hebel baynuu hoyanaynaa ama maganu noqonaynaa waayo inan baa inagaga jirta inantaasi baa lagu soo dhaweyn jiray dadka halkaa maraya dhaqan wanaagsan bay ahayd faa'iidooyinka kamida adduunye ku jira guurka waxa kamid a inuu magaciisu sii harayo qofkan macnaha qofkii hadduu guursan waayo magaciisu wuu go-aya oo caruurba u dhali waayo markaa la aasaaba ugu dambeynaysa laakiin hadduu caruur dhalo waa lagu abtirsanaya waa loo ducaynaya magaciisi baa jiraya waa la hadalhaynaya waa dariiqadii lahay cimrigiisa ku dheeraynayo inta caruurtiisi ay joogtaba faa'iidooyin dhaqaalaha ku jira oo xagga adduuny ahaan marka la eego guurka faa'iida iqtisaadiyabaa ku jirta fuqahada waxay yidhahdaan almiskiinu man laa zawja lahu culimada axkaamta qaar baa yidhahdaa miskiin waxaa la yidhaha ka aan oriba lahayn miskiin waxaa la yidhaahdaa ka aan xaasba lahayn leanna hadduu maanta awr qasho waslaba buu ka cunaya dabeedna wuu dhaqaajinaya laakiin qofkan xaaska leh waa loo habeynaya waa loo farsamaynaya waxa uu leeyahy qasdadu wax dhigto iyo ciduu wax u dhiibto iyo cid isberber taagta saa daraaddeed baa soomaalidu marka ay ka mahmahayaan arrintan ayaa ohan ayay odhan jireen nin maalin ma gaadhin ninna sanad ma gaadhin ninna weligaaba ma gaadhin qof maalin ma gaadhin oo qofka kaa socod horeeyey gaadhi mayse hadduu qofku kaa socod horeeyo isna wuu sii lugeyn adna waa daba lugeyn miyaad duulaysaa gaadhi kari mayse maalintaa gaadhi mayse qofka meel wanaagsan oo barwaaqo ah qofna sanad ma gaadhido qofka meel barwaaqo ah isagu degay haddaad adigu meel abaara degan tahay sanadkaa gaari mayse waayo xoolihiisu meel barwaaqo abay daaqeen adiguna meel abaara baa taaleen ayaa taallay marka sanadkaa waa kala horeysaa oo xoolihiisaa kaa fiicano wuu kaa dhaqaalo wanaagsan yihi qofna weligaaba ma gaadhido qofka kaa oori wanaagsan weligaaba ma gaadhid bayda hadduu ninku kaa xaas fiican yahay wuu kaa horeeyaa weligiiba dee gabadha haddii gabadha ninkeedu uu ka wanaa uu wanaagsan yahayna dumarka kalena iyaguna soo gaari maayaan wey marka taasi waxa ay tilmaamaysaa faa'iido weyn oo ikhtisaadiyaho xagga dhaqaalaha ah ayaa guurka ku jira halka laga yaabo dadka qaarkood inay isleeyihiin waxbaa kaaga yaraanaya ilaahay baa wax ugu badinaya sidaynu ku xusi doono aayadaha dambe waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadli in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadli ilaahay waxau ihi dadka aan xaasaska lahayn rag iyo dumarba isu guuriya haddii ay faramaran yihiin oo fuqaraa yihiin oonay waxbahan ilaahay baa fadligiisa siin ilaahay baa albaabada arsaaqada isagaa u furi doona ilan isagaa gacanta ku hayee bushaaradaasay qabaan oo waa loo bushaareeyay marka halkaa waxaad ka arkaysaa qofku isagoo shaqaynaya oo dadaalaya oo sababtii la imanaya haddana waa inuu aaminaa boorida uu soo kordhiyey ama xaaska uu soo kordhiyey inaanu arsaaqadii yaraynaynin ilaahay uu siinayo oo u ballaarinayo iyada wixii uu ku arsaaqayay isaga wixii uu ku arsaaqaye waxa dhexdooda faa'iido ku jira la isugu barakaynaya taasina waa taa weeye xukumka marka intaasoo faa'iido waxaan sheegnay dhowr iyo toban faa'iido oo guurku uu leeyahayoo adduun iyo aakhiraba la xidhiidha oo oorida ku jira oo ubadka ku jira marka xaqiiqatan dee wax sahlan maaha waxaad dareemi karaysaa wax kastooo ilaahay ummadan uu u sharciyeeyo oo uu u jireeyo faa'iidadiisa iyo xikmadiisuu iska leeyay axkaamta iyo sharciga ilaahay iyo qowlka ilaahay iyo ficilka ilaahay midna xikmadi kama madhna mid waliba xikmadiisuu leeyahy xikmadda marna waxbaynu ka fahamnaa marna waa laga yaabaa inay naga qarsoon guurka mabaaxiska iyo qodobada lagaga hadlo waxaa kamida xukmu zawaaj guurka xukunkiisa oo xukunkaa waxaynu uga jeednaa ma waajib buu noqonayaa ma sunuu noqonayaa ma xaaraan buu noqon karaa ma karaahu noqon karaa afartaba wuu noqon karaa bay leeyihin culimadu ama shantaba mubaaxna waa soo geli karaa marka hore guurku waa inuu waajib yahay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu dhalinyarada la hadlayay wuxu uhi war qofkii guursan karaa ee masruufkii helaya ee meherkii helaya ha guursada buu nebigu yaa macshara shabaabi man istataaca minkum ilbaata falyatazawaj amar buu bixiyo wuxuu hi ha guursado qofkaas marka waxay leeyihin fuqaadu hadduu qofkii masel wuxuu ku guursan lahaa hayo sinadii iyo xaaraantiina uu ka cabsanayo oo dee naftiisii ay xaaraan u mililcaysay eegeyso faral bay ku tahay inuu guursado ilan diintiisii baa dhaawacmaysa iyo dadnimadiisii ha guursado waa faral haddii qofku guurkii u baahan yahay wuxuu ku guursadaana aanu haynin waa sunna inuu guursadaa ilaahay baa fadligiisa siinay haddii guur haddii qofkii guurna aanu u baahnayn ama gabadhiiba aanu galmadii u samayn karaynin oo jinsigiisii wax ka sii yihiin oo macnaha waxaan leenahay aanu hamoon karaynin oo dareenkiisii uu liito oo gabadhii baahideedii aanu dabooli karaynin markaana waa xaaraan inuu guursado leanao qofkan islaama buu lugoynaya goordhowna waxaa laga yaabaa fitna inay kasoo baxdo haddii isaga waxba fulin kari waayo inay sine ku dhacdaaba suuragala dabeedna meeshaa fasaad uu ka yimaado marka uu qofkan asturi karayo ayay tahay inuu guursado haddii kale maya yuu lugoyni siyaabahaasaa loo qaybinayaa guurka marka axkaam alkhamsiisa laga laakiin asalnimo guurku waa shay fiican oo ama waajiba ama sunno ah oo waxaasoo faa'iide ahee nebigu calayhi salaatu wasalaam oo xusay ayaa ku jira iyo dee qur-aanka wa xusay aynu eegna axaadiista ku soo aroortay maxaan ku dhaha guurka iyo aayadaha kusoo arooray qur-aankii baa guurkii dhiirigelinaya sida loo guursan lahaa buu tilmaamayaa usaxayaa xadiidkii rasuulkuna wuu saxaya waxaynu soo arkaynay goodhawey soo akrinay aayaddii suuratu nuur ku sugnayd ee ilahay uhi waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaaikum waankixuu u guuriya baa ilahay ui cidduu amarka siinayaa waxa weeye ee uu amarka ku ridayaa waa dadkii waalidka ahaa iyo xigtadii iyo madaxdii dadkii acyaanta ahaa ee dhalinyarada mas-uulka ka ahaa iyo ciddii guur u baahan ayaa ilaahay uhi iskarabtaaga u guuriya waxay u guurisaan alayaama minku kuwa idinka mid ahee aan lamaanaha lahayn ayn dadka qaar waxay moodaan inay tahay un gabadha garoofta ama aan carmashi yeelanta anaa ruuxa dumaro qura maaha waa nin iyo iyo gabadhba qofkii aan lahayn oori ama xaaf cidi aan xaas lahayn wey marka u guuriya baa ilahay wi alayaama minku waa amar baa dhacay mar kale ilaahay wuxuu la hadlay raggi wuxu hi fankixuu maa daaba lakum min annisaai matna wa hulaasa wa rubaac guursada mid iyo laba iyo saddex iyo afarba ilaa afarba aayaddu ay banayso u badan mar kale waxa ilahay u saxay suurat lbaqara wuxuu saxayaa ama u tilmaamaya qofka la guursanayo qofka la guursanaya waa qof nooceeya aayadda kaasaa ilahay mar kale uu ku tilmaamay kolkaasaa ilaahay wuxuu hi walaa tankixu mushrikaati xataa yumin wala amatu muminatu khayru min mushrika walow acjabat walaa tunkixu lmushrikiina xataa yuminuu walacabdu muminu khayru min mushrikin walow acjabat ulaaika yadcuuna ila annaar hablihiin waxaa ilahay ui guursada raggii laakiin waxaa guursataan dumar muminaad oo mushrikaadkaa guursanina gabadhaan iimaan lahayn oon ashahaadanaynin oon diin lahayn ha guursanine waxaa guursataan dumarka muminaadka ah ee ilaahay rumeeyey markaasaa rabbi waxa uu tilmaamay sababta oo waxa uu ihi addoon ilaahay rumaysay ayaa waxay ka khayr badan tahay gabadh aan ilaahay rumaysnayn oo qolo fiican iyo qolo fiicanna ka dhalatay iyaduna fiican oo dheg iyo qurux leh haba ku cajab geliso aada kaba heshid oo aada la yaabtidbe macnaa qoladeeda iyo maalkeeda iyo quruxdeeda qofku haddaanu qofkaasi iimaan lahayn taa addoonta ee muuminadaabaa ka fiican buu lahay waayo quruxdaa laba qaybood aho quruxina waa tan muuqata qofka jidhkiisa iyo maalkiisa ka muuqata quruxina waa tan macnawigae qofka ku qarsoon quruxda qofka ku qarsoon ee macnawiga ah ee shaksiyadiisa iyo diintiisa iyo qiyamkiisa iyo sabirkiisa iyo dulqaadkiisa ah ayaa ka wanaagsan tan muuqata waayo waxaa laga yaabaa qofkan aada ku raacday maalka iyo qurux hadhow haddii musiibaba kugu dhacdaba wax kala daayo ama aada dukootaba ama aada faqiir noqoto aada xoolo weydo ama uxunkaasi noqdaan inuu kaa dhaqaajiyaba inuu khayrkii kugu garabgeli waayo inuu gaalnimo iyo balaayo horseed kugu noqdo sida aayadaba ilaahay kuui kuwaasi naar bay idinku yeedhaya laakiin qofka qiyam kale ee miisaan kale ee diin kale ee sabir kale maalmaha adag iyo musiibooyinka adag waa ka ku dhaafinaya ee iskaa garab taagaya sidaa daraaddeed baa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii loo waxyooday waa kii cabsaday qofkii ugu horeeye ugu miisaan badnaa ee dejiyey nebiga waxa uu ahaa xaaskiisii khadiija binti khuweyd khudbad dheer bay u akridayo ilaahay ku hoojin maayo wax balaayina kugu dhici maayaan kaasaad samaysaa oo wanaagaasaad samaysaa oo wanaagaasaad samaysaa marka taasi waxay tilmaamaysaa qofka wanaagsani in uu runtii kaa saari karayo dhibaatada adduunyada iyo howlaheeda wixii khayrana uu kugu horseedayo uu kugu garabgelayo qofkan kalena uu naarba kugu yeedhi karaba oo qofkii diintaba uu kala bixi karo marka quruxdaa had iyo jeer macnawigaabaa ka qiimo badan oo diinta iyo akhlaaqda iyo islaamnimada ah waxa kaloo rabbi uu maaragtay xusay hablaheenana inaynaan u guurinin ragga gaaladaha ah ragga gaalada ah ee aan iimaan lahayn inaynaan u guurinin markaasaa wuxuu ihi addoon ilaahay rumeeyey ayaa ka khayr badan nin mushriga wax badan ba ha haysto ha idinku yaabgeliye guurkii taasina waxa ay la xidhiidha aayaadka kusoo arooray xagga axaadiista nabiga kasoo arooray caleyhi salaatu wasalaam waynu soo akrinay in badan oo kamid a oo ummadda uu ku dhiirigelinayay nabigu caleyhi salaatu wasalaam guurka axaadiistii xagga hore aynu kusoo qaadanay waaya waxaa kamid a guurka waxyaabaha masel loo baahan yahay arkaantiisa inaad ogaato ilaa had iyo jeer marka aada shay dhex gelayso ama aada ku dhex jirtaba waxa lagama maarmaano wixii sharcigu ka yidhi iyo aqoontiisa intii muhiima inaad qaadato oo aada taqaano marka guurku wuxuu leeyahay arkaan buu leeyahy arkaan arkaantaa waxa looga jeeda waa waxyaaba uu ku taagan yahay oo si uu u hirgalo lagama maarmaan oo ah marka guntinta meherka la samaynayo waa arrin qof waliba haysa inuu barto gaar ahaan qofka wax meherinaye wax guntaya guurka samaynaya heshiiska ah waa inuu aqoon u leeyahay arkaantiisa waxaa kamid a azawj wazawja wasalaaq washaahidaan walwaliy aw alcaaqib waa ninkii wax guursanayey iyo gabadhii la guursanayey iyo weligii isu guurinayey qofkii isu guurinayay labadooda meherkii iyo labadii markhaati intaasoo isu yimi faa'iidada ka soo baxaysaa waxa weeye arrintan inay tahay arrin baahday oo dadkao dham wada ogsoon yahay aclinu nikaax buu nabigu guurka muujiya marka waxaa la doonayaa inay kala baxaan sinada iyo guurka inay kala muuqdaan wey sinada waa la qariya had iyo jeer waa wax lala dhuumanayo guurkuna waa inuu noqdaa wax cad oo labadii qofka kala xaaraansanaa wiilkii iyo gabadhii halkaa kala jooga ee kala xaaraansanaa waa in la isku ogaado inay isu xalaaloobeen oo ay isu soo guureen ile guur marka la leeyahay waa geedi isna wuu soo guuray iyana way soo guursatay markaasay isguursadeen markaasaa dibudejin lagu sameeyey kani wuu soo guuray kana wuu soo guuray dibudejin baa lagu sameeyey markaa markaa heblaayaa guursatay isagii bay soo kaxaysa hebel baa guursaday heblaayo iyadiibuu soo kaxeeyey way isguursadeen way isla degeen waaya marka taasi waxay tilmaamaysaa in intaasoo arimoodoo shardi laga dhigay weligii markhaatiyaal labadii isguursanayey maxaan ku dhahda ereyadii lagu wada hadlayey waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan inuu yahay wax cab oo aan la qarqarinin in lala baxsado meel lala gala iyo in la qariyo iyo m maya gojaxageel wax la qariyo ka weyn jeeni geel wax la qariyo wuu ka weyn yahay wuu muuqanaya marka labadii qofe ninkii iyo gabadhii laysu mehelinay waa inay jiraan haddii dee midi maqan yahay maxaa la meheriyey dee ama aanu macnaha maqan yahay haddaanu midi jirin weeyaba labadooda waa inay jiraan waa inuu jiraa markhaati markhaatiyaal waa inay jiraan weliba caadiliina oo looga qaateena oo hadalkooda la rumaysanayo oo hagaagsan oo wax isweydaarinaynin hadhow meherna waa inuu jiraa meher meherku waxa weeye shay maal oo gabadhaa la guursanayo la siinayo oo lagu maamuusayo oo wax lagu iibsanayo maaha xaasha ilaahay baa wuxuui waatu nisaaa saduqaatihina nexla dumarka siiya meherkooda isagoo cadiyo iyo hibe ah waa shay lagu karaamaynayo waa shay lagu sharifayo oo lagu maamuusayo hadiyar islaamku uu sharciyeeyo qaaliyo wey marka la siinayo maaragtay gabadhii meherka meherkaasina waa inu jiraa waa inuu jiraa cid caaqilo oo isu xalaalaynaysa oo inanta xigtadeedii iyo weligeedii waa inuu meesha joogaa ila wuu soo koriye isagaa dee mar intan aad ku jeclaanayso iyo qofkan aada u hunguroonaysa u hamoonaysa heerkan soo gaadhay kii soo gaadhsiiye weye ee isaga ay kasoo gooday ee kusoo tacabba ee soo maalgeliya ee qofkan heerkan gaadhay loo hunguroon kara kii ka dhigay weye marka inaad ka dulboodo maya xoolaan la xadin ee dad see loo xadaya soomaalideenu qofunbay iska qaataano way qafaashaan markaasaa la waayaado qofkii meeluu marayba qofbaa la guursanaya oo la qafaalanaya oo la dhufanaya xooley baan la ogolayn in la qaato xoolihii qof kani lahaa waxaad aaminsantahay inaanad qaadan karin haddaad qaadatood iska xadana aada ku ceeboobayso sidee baad u qaadanaysaa qofuu isagu dhalay adigoon ogeysiinin sharciga waxaa shardiya in qofkan xigtadiisii weligiisii oo ah aabihii awowgii walaalihii ehelkiisii in laga guursado la wargeliyo oo lagala tashado oo xaqiisa la siiyo wey sidaasaanay arrintu ku wanaagsan tahayo dee wax garantiiya kama haysatid ama kuma kalsoonid hadhowta way faseegi kartaa ilaa bashar iyo bani aadam baa tihiine markay isku dhacdaan inantan haddii ehelkeedii markii hore aada maamuustay ood karaamaysay oo sharaf siisay ood aada u qadarisay odaygii iyo islaantii iyo rag iyo dumarba waa lagu garab gelaya inantii waa laguu soo muslaxaya laakiin haddii marka horeba aad dhufatay ama aada la dhuumatay marka horeba ma anagaa naqaanay bay leeyihin arrintaha la yska hubsado taasi waa taa weeye haddii aan weliba jirinba ama inantii wax guuriya aanu jirin oo xigtadeeda ahay nabigu wuxuu leeyay asulaanu weliyu man laa sulaana lah qofka ummadda madaxda u ah ama garsoorka u ah ayaa guurinaya ciddii aan lahayn wax guursata wax guuriya aan lahayn haddii aanay xigto lahayn qaadiga howlaha ugu xil saaran ummadda ayaa guurinaya kolba ciddii meesha u joogto dadka muslimiinta ah ee wax guuriso ee lagu og yahay ee taa xaq u leh ayaa guurinaysa laakiin lama cadilayo lama odhanayo kol haddaanay xigto haysanin ha iska fadhida taasi ma jirto xataa hadduu maqan yahay baa loo yeedhay wax ku xidhmayaa ma jire mar hadday inantu hesho kufkeeda iyo ciddii gayaankeeda ah waa ka u dhowe uxigaabaa u xalaaleynaya haddii kaa la waana qaadiga taasi waxa wey arkaantii wey arkaantii shuruuduu guurku leeyahay shuruudo shuruudaha waxaa kamid ah in inantu ay raalli tahay oo inan iyo carman mid kastaba oorida la guursanaya waa inay raalli tahay qofkani waa qofkii lamaanaha ahaaye nolosha ay wada qaadanayeen ninkan marka ninkii waa inuu raali yahay dee gabadhiina waa inay raali tahay waa inaanu midna afduubnayn oo aanu qasbanayn waalidku hadduu inanta soo qasto ama inanka lasoo qasto aanu raalliba ahayn dee guurma ansaxayo ninku dee markuu raalli yahay buu reerka wadaya gabadha la guursanayaana marka ay raalli tahay bay reerka wadi karaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam waktigiisii nin baa inantiisii guuriyey inantiibaa nabiga u ashkatootay aabbahay nin aanan doonaynin buu ii guuriyey bay tii markaa nabigu ikhtiyaar buu siiye wuxuu haddaad doonto dee waad diidi kartaa waan diidi karaabay ha waad diidi karta xaqaa waad leedahay kol hadduu aabbahay ii garto oo ii guuriyey iska aqbalay bay tii laakiin waxaan u sheegayaa raggu inaanu keligood lahayn guurinta dumarka ee guurinta dumarka iyaguna gadaanka ay dhinacooda haystaan ama iyaguna qeybtooda haystaan ee xaqooda leeyihiin taasaan muujinayaabay marka arintan odhanaysa dadkeenu way isticmaalaane waar waan isugu kiin ducaynay ama inantaasaan ku siiyey iyadoon iskala aragba oo aanu odhanin marka hore soo eg ama hooyadii ay odhanayso hooyo inan wanaagsan baan arkaye taasuun adigu anaa kuu arkaye liqun adu qaado un saas u qaado iyo waanu kugu ducaynay iyo iyadoo lacag la eexaysto oo aan la eegin rabitaankii labada qof iyo waxyaabahaas waxa ay kamid yihiin waxyaabaha qoyska burburiye wey waxyaabaha qoyska burburiye kamid yihiin marka raali noqoshu waa lagama maarmaan waxa lagama maarmaana dee arkaantan imika in la helo meeshii markhaatiyaal joogaan oo weli joogo oo waxyaabahaas oo dham waa shardi waxyaabaha shuruudda waxaa kamid a intifaacu mawaanic wixii guurka hor joogsan lahaa meesha waa inuu ka maqan yahay xagga dambe inu ku sheegi doonaa waxyaabaha guurka hor joogsanaya guurka waxyaabaha hor joogsanaya waxaa kamid a masalan annasab walmusaahara walridaac labadii qof inay xigta yihiin isma guursan karaan maanic baa jira labadii qof in xiditinimo guurka diidaysa ay udhaxayso masalan sodog iyo sodoh iyo waxaase isu yihiin ama waa xaaskii inantiisa inankiisa waa waxyaabo musaaharo ah oo hor joogsan kara guurka ridaac baa jira naas bay wada jaqeenba waa waxyaabo hor joogsan kara guurka ixraam baa jira ixraam masalan labadan qof mid kamid a ayaa ama xaj ku jira ama cumro ku jira waa wakti aan guurkii suuro galayn maanic baa jira wax hor joogsado guurkii baa jira ikmaal arbac masalan tiradiiba qofkani way ka buuxsantay oo afar buu guursaday waa ka xidhan tahay guur kale ma jiro intuu afartaa qabo oo mid shanaad umagud uma gudbi karayo masalan gabadhan cid kale ay umehersantah ama cid kalea furtay oo weli may ka cadad bixin maanic baa jira waxbaa ka hortaagan alkufr qofkan uu doonayo inuu guursadaaba waa qof aan diinta islaamka ku jirin ama ka baxay maanic baa jira waxbaa kaa hor joogsanaya marka intifaacu lmawaanic mawaanicdana xagga dambe aynu ku arki doonaa ilaa sodobeeyo dumarahoo aan la guursan karayn oo guurkooda shareecadu diiday baynu xagga dambe ku xusi insha allah suluusa kan ka dambeysa taasina waxa ay tilmaamaysaa maaragtay runtii in loo eegayo waa arin la gudban labada qofay isguursanayana waa la gudban tahay inay ogaadaan way tahay qaadiga ama qofka mas-uulka ah isu guurinayaana waanu axkaamtan yaqaanaa ilaa haddii kale wuxuu isku xidi doonaa dad aan isku xidhmayn markaa fashilaad baa kasoo bixi doonta qodobka sagaalaad ee nidaamka hordhac ahaan aynu uga sii hadlayno guurka waxa weye nidaam arinka loo yaqaano fuqahadu u yaqaanaan almuqadamaat aw aadaab azawaaj guurka iyo aadaabta uu leeyahay guurka iyo aadaabta uu yeelanayo ama waxyaabo hordhac ah oo habboon labada qof u habboon waxa intaanay isguursanin waxaa kamid a annadar lilaakhar in midibaka kale uu iska arko ninkiina gabadhii waa inuu iska arko gabadhiina waa inay ninkii iska aragto oo qof aanu arag waa inaanu guursanin asxaabi asxaabta nabiga kamid a calayhi salaatu wasalaam ayaa guursadoo nabigu wuxuu yihi markaa ma iska eg maya bu ood iska soo eeg bu iska eegidaasi baa nebigu uu suneeyo waxa weeyaan isagaaba amray rasuulku sala allahu calayhi wasalam midibaka kale waa inuu eegaa gabadhuna waa ina ninka iska eegtaa ninkuna gabadha waa inuu eegaa eegmadaasi waxay keenaysaa inuu midibaka kale abateed u helo waxay keenaysaa an yudama baynahuma inay isla nolol qaataan iyagoon soo kala boodaynin ee inay isku qancaan oo ay kala raali noqdaan wey eegmadaasi xadgudub inay yeelatana lama ogola gaboodfal inay yeelatana lama ogola waxaynu uga jeednaa in gaboodfal ay yeelato maaha oo intii loo baahnaa in laga yareeyo maaha oo hadduu qofku iyadoo maalan inanti halkaa iska fadhido oo iska xijaaban oo iska niqaaban oo waxuu ka arkaya aanay jirin eegmadaasi ma dhamaystirna waa inuu wejiga iyo gacmaha ka eega culimada islaamka iyo jumhuurku say u badan yihin waxa weeye intaa wejiga iyo labadaa gacmood intaa laga farxalanayo ayaa shareecadeena ogoshaha inanta in laga eego wejiguna quruxdeedu ka turjumaya gacmahana jidhkeeda kale ka turjumayaan bay leeyihin culimadu iyagaaba aqoon ule maaragtay ummadda eh waay wax badan bay tijaabiyeen taasi waa taa weeye inantiina inay diidan maaha eegmada isagiina inuu diidan maaha ila wax ka weyn baa la doonayaa eegmadu waa inaanay yeelanin xadgudub sida ummadaha qaarkood ay sameeyaan iniyo gabadh baa lagu odhanayaa way sheekaystaanoo way isdoonayaano way isla baxaan habeenkiio dabeedna way wada socdaa meel cidlaabaa la maraya guri cidlaabaa la maraya waa la isdaadaawanaya kolba hudheel baa lays horfadhiyaa sidii laba shibirood baa saa laysu horfadhiyaa meel walba arrinta noocaasina waxay keeni karaysaa intaanay isguursanba intiina ka dhacdaba ila waa laba qof oo bani aadam ahoo dareen dhex mare in shaydaanku ka faaidaystaaba suuragalaba labada qof waktiga ay is eegayaan inay isla gooni noqdaan maaho maqsin cidlaa isku soo xidhaan waxa wey haddii inankii inantii arkayo meel bay isla fadhiisan karaan reerka dhexdiisa ama maqsin iska